waxaan jeclahay hawl baa socotay xukuumadda ay gaadhay oo ahayd in gaalkacayo ay noqoto kala wareejinta dad badan oo ama reer puntland ama meelo kale ka yimi oo ka hadlaya runtii waa arkaynay kuwa reer puntland waxaan leenahay telefoonnaynu ku wada hadalla waxaan idinku casumay inaad timaadaan gaalkacayo si aad indhihiinna ugu aragtaan sida hawsha u socoto wanaaggeeda wax cilladoo ka taaganin aanu jir ganacsi istaagaanu jir shalay oo ugu dambaysay arigu waa degayay waa un la kala wareejinaya runtii wafdi ka timi garoowe oo shalay noo timi warbixintana siiyeen waxay ahayd meeshaannu soo eegnay haddii aannu soo eegnayna socodkayagii u dambeeyey iyo socodkan faraq weyn baahaddii aannu soo eegnayna socodkayagii u dambeeyey iyo socodkan faraq weyn baa u dhexeeya nolol yani meesha haddii roob ku doo waxaa soo baxaa yani cagaarki iyo doogi iyo moogta waxbaa soo baxa meel nolol ku soo socoto oo dadkii niyad hor leh ay soo gashay bay u egta inta hadlaysay reer puntland waxaan leeyahay bal nagu soo biira waxa weeyaan annagaa idin casunnay welina waxaad mooddaa inaad ka warwareegaysaan laakiin hadal lala joogo magaalooyinka yani kale waxba tari mayso aan ka wada hadalno sharci dawlad soo saartay qur-aan maaha aayad qur-aana maaha waxa weeye haddii aad u aragtaan fakar ka wanaagsan ama hab yani wax yani aad ku biirin karto oo wanaagsan dawladdu diyaar waxay u tahay ganacsatada iyo reer gaalkacaya